cuduradan ayaa ka dhashay biyihii fatahaadaha webiga shabeelle beerihii ay galeen kadib markii ay xoolaha daaqeen cawska cagaaran ee beerahaasi ka soo dhashay xasan aadan cabdi oo ka mid a xoolodhaqatada ku nool tuulada calideer ee galbeedka jowhar ayaa sharxaya cudurada ay ku arkeen xoolahooda erga wuxuunan qabaa cudur xaafow la yidhaaha xaafowgaas nafka waa shubmaya mugow shubmo caloosha ugu jiraa gooryaan gudguduud mugow caloosha iska gala nafka waa shubmaya mugow shubmo wuxuu yeelaa caashow ka barara waa dhimanaa darkeed waxa waaye adiga muddoodhin bilicena waa haynaya kuwana ka way leeyihiin dhaxaanka iyo dhiiggaa ka tagaa haddii la dhala wax la cuno male xaaladiisa saas waaye aad erga u daran erga xaafka biyihii wasahaadka ahay cawskii laga cunay iyo biyihii laga cadiyow ka qaaday marka erge waxuu qabaa xaafowgaasuu qabaa naf laga gata ma laha caloosha mugii nafta oo la dala wuxuu yeeshanaa calooshiisa shukubaanka dhancabar waaye marka maashishka wuu ka dumayaa dhagorta waa taagtaagan tahay loodana sidoo kale way qabtaan laakiin hadda loley cabaadkeeda weli ima soo gaarin laakiin ereley haddaan nahay eriga waa naga baaba oo waayaa wax la gata iyo wax laga qashaba hateed male meel kale kama waramo waxaasoo dhan marka dadka hadda calideer iriya uu badan yahay xasan oo leh laba tiro oo ari ah islamarkaana u dhiganta laba boqol oo neef ayuu sheegay in isaga mooradiisa ay ka dhinteen xoolo walaalay ma soo control laakiin aniga siyeed waa dhaafiye erga oo hadda oo shubankaas iyo xaafo waa is dilay wala hadda guriga iska joogoon soo fikirno balooka-ana waa iska joogaan oo daba maal ka wada ilaahi baa kurosh ka shubmaayo oon iri gaarin oo caashi ka bararsan caashowkooda bararsan yahay waa buuxaa uma cadadnaa waa laakiin aniga in hadda siyeed ku camleytii aan ogsanahay oo moordayda iska reer baadiya aan nahay daawadahayna waa iska yar tahay marka ilaahi waa kuuraa waagii hore xanaanada xoolaha ilaahay waa kuu roon yahay hay-adaha barakaysana wax na sii jiray waxaa nala sii jiri daawo erga waa noola tallaali jiray wuxuu naga qabaa hergeb geed la yiraa oos erga ilaahay waa kuu roon yahay qufacaayo oo jiifka afka ka wado qaarkood waa riimaayiin ilaahay waa kuu rakaabsoon iyo wax nuucaas iyo istarab waxaasaa la siiyaa sarooboodin waxaasay hay-adaha ayna sii jireen xanaanada xoola hadda yaantaa marka waxay noo qabatay oon maanta hadda ilaahay ugu mahad celino umaba haynaba xoolihin waabana dhaafo hayaan bismillah waxa uu intaasi ku daray inaysan jirin bilihii ugu dambeeyey wax daaweyn xoola ay ka heleen hay-adda xanaanada xoolaha waxa uuna sheegay in ay daawooyinka ay ka soo iibsadaan goobaha ganacsiga ee gaarka loo leeyahay ugu dambeyn xasan waxa uu ka codsaday wasaaradda xanaanada xoolaha inay la soo gaaraan daawooyinka xoolaha lagu dabiibo si xoolaha ay caafimaad u helaan looguna manaafacadsado